بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله
can anasin anas bni malik waxaa laga wariyay can innabiyi sala allahu alayhi wacala aalihi wasalam nabigu inuu ka wariyay qaala inuu yihi nabigu sala allahu alayhi wacala aalihi wasalam man nasiya salaatan qofkii salaad halmaama riwaayadaha qaar waxaa ku jirtay ow naama canhaa ama salaada ka hurda falyusallihaa salaadaas ha tukado idaa dakarahaa markuu soo xasuusto haddii uu ka hurdayna idastayqada markii uu soo tooso ha tukado laa kafaarata lahaa lisalaati almansiyati salaadii la halmaamay kafaaro ma laha ilaa daalika arrinkaas maahe oo ah markuu soo tooso ama uu soo xusuusto inuu tukado si kale kafaaro u noqon maydo xadiiska macnihiisu wuxuu yahay qofkii halmaama salaad waajib ah ama ka hurda markii uu soo xusuusto ha tukado haddii uu ka hurdayna markii uu soo tooso ha tukado kafaaradana macnaheedu wuxuu yahay waajibkii lagu lahaa qofka ka dhici maayo haddii sida lasoo sheegay uusan yeelin waajibkii lagu lahaa ka dhici maayo haddii uusan tukanin marka uu soo xusuusto iyo marka uu soo tooso kafaarada macnaheedu waa saas nabigu sala allahu alayhi waala wasalam marka aayaddan buu daliishaday aqimi salaata lidikrii salaada ilaahay wuxuu yihi wa aqimi salaata salaada og lidikri aniga xusuusteeda u og wa can cabdiraxmaan ibni cabdillaahi bni cabdiraxmaan ibni abi sacsaca alansaari waa nin ansaari ah huma almaazini ansaar wuxuu ka yahay qabiilka maazin la yihaahdo can abiihi aabihii wuxuu ka wariyey oo ah cabdullaahi bni cabdiraxmaan ibni abi sacsaca annahu aabihii akhbarahu inuu cabdiraxmaanka u sheegay aabihii baa wiilkiisii cabdiraxmaana wuxuu u sheegay ana abaa saciidin alkhudriyi abuu saciidin alkhudriy qaala lahu inuu ku yihi aabihii innii araaka anigu waa kuu jeedaa tuxibu lghanama inaad ariga jeceshahay iyo walbaadiyata baadiyada inaad jeceshahay waa ku arkaa fa idaa kunta fii khanamika haddii aad arigaaga dhex joogto ow baadiyatika ama baadiyadaad aada joogto fa adanta bisalaati salaada aada u adinto farfac sawtaka codkaaga kor u qaad binnidaa-i aadaanka kor ugu qaad xadiiska marka waxaa laga qaadana qofku xitaa haddii baadiyo uu joogo oo xoolihiisa uu dhex joogo salaada waqtigeedii haddii la gaaro inuu adimo inay mashruuc tahay maxaa dhacay fa innahu laa yasmacu maxaa yeelay maqli maayo madaa sawti lmu'adini qofka adimaa codkiisa yoolkiisa ma maqlo jinnun jin ma maqlo walaa insun insi ma maqlo walaa shay-un shay kale ma maqlo walaa shay walaa shay-un aakhar wax kale ma maqlo oo loola jeedo jamaadaadka ilaa shahida lahu hadday maqlaanba qofkii mu-adinka oo u markhaati kacayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame xadiisku marka wuxuu ka hadlaa fadiilada uu leeyahay adinka adinka macnihiisuna wuxuu yahay aliclaamu bidukhuuli waqti salaa salaada waqtigeedii inuu galay dadka in la ogeysiiyo macnaheedu waa sidaas fadaa-il badan baa kusoo aroortay fadaa-ishaasna waxaa ka mid a midkaan xadiiska uu sheegaa qofka mu-adinka ah inuu muwaxid uu ahaa oo allah uu qirsanaa oo rasuulkiisa uu rumeeyey maalinta qiyaamo waxaa uga markhaati ko waxaa uga markhaati kici doona maalinta qiyaamo waxaa uga markhaati kacaya jinnigii maqlay markuu adimayey iyo insigii maqlay iyo jamaadaadkii maqlay qaala abu saciidin wuxuu yihi samictuhu khabarkaas waxaan ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu alayhi wacala ali wasalam rasuulka ilaah ayaan ka maqlay uu yihi xadiis kale waa ka sheekeynaa fadiilada adinka uu leeyahay xadiiska soddon iyo toddobaad can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi waala wasalama qaala nabigu wuxuu yihi low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nnidaa-i adinka waxa ku jira iyo wasafi lwali safka hore oo min alajri ajir ah hadday ogaan lahaayeen huma kadibna lam yajiduu aysan helaynin aadaanka iyo safka hore ilaa an yastahimuu calayhi inay u qaray tuurtaan mahana si kale aysan ku helaynin lastahamuu ay lastahamuu caleyh u qaray tuuran lahaayeen dadku hadday ogyihiin safka hore ee masaajidka xaadiritaanka la xaadira ajirka uu leeyahay iyo adimitaanka salaada loo adimaa fadliga uu leeyahay hadday ogaan lahaayeen kadibna aysan si kale ku helaynin ilaa qaray tuurad maahe waa u qaray tuuran lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogyihiin maa fi tahjiiri waxaa ku jira waqti kulaylaha salaada la aada atahjiir waxaa laga keenay min alhaajira haajiraduna waa waqtiga qoraxdu ay kulushahay oo salaada duhuur waqtigeedii uu galay marka waqtigaa kulul bixitaanka la baxa oo masaajidka la aada waxaa ku jira hadday og yihiin oo min alajri ajir ah lastabaquu ilayhi tahjiirkaas waa u dhaqsan lahaayeen waqti hore ayay aadi lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogyihiin maa fi lcatamati salaada cishaa waxaa ku jiray wa subxi salaada subax oo min alajri ajir ah laa towhumaa labadoodaas waa imaan lahaayeen waa soo aadi lahaayeen walow xabwan ayagoo dabada kusi qaabaa ha ku yimaadeen si kale haddaysan ku imaan karin ilaa inay dabada ku siqaan maahane waa imaan lahaayeen uu le nabigu sala allahu alayhi waala wasalam
can abi qataada xadiiska soddon iyo sideedaad can abi qataada abu qataada waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi saxaabigaas baynamaa naxnu nusallii annagoo la tukanayna maca annabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabiga annagoo salaad la tukanayna id samica nabigu si kadis ah wuxuu u maqlay jalabata arijaali rag shanqartood ayuu maqlay saxaabada nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam edebtooda waxaa ka mid ah ereyada ay isticmaalayaan marka ay nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam ay ka sheekaynayaan rasuulka ilaahay annagoo la joogna annagoo la soconna annagoo la fadhinna annagoo la tukanayna dhihi maaya rasuulka ilaahay oo nala tukanaa isagoo nala fadhiya isagoo nala socda ma dhahayaan aadaabta waxay ka mid tahay islaamku uu baray saxaabada nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam oo rasuulka ilaahay qadarintiisa iyo ixtiraamka ay u haayaan ay ka muuqaneen abuu qataade wuxuu leeyahay baynamaa naxnu nusallii annagoo la tukanayna maca annabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulkii ilaahay id samica si kadis ah ayuu nabigu wuxuu u maqlay jalabata arijaali rag shanqartood falammaa sallaa nabigu markuu tukaday oo salaaddii uu ka baxay qaala wuxuu yidhi maa sha'nukum war maxaa idin helay maxaa idinku dhacay buuqaan iyo qayladaana shanqartaan waa maxay qaaluu raggii waxay dhaheen istacjalnaa ila asalaati salaadda ayaan u soo degdegaynay salaadda ayaan u soo dhaqsanaynay soo degdegitaankii iyo soo dhaqsashadii ayaa buuqaas iyo qayladaasi ay ka dhalatay istacjalnaa waxaan u soo degdegnay ila salaa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waala wasalam falaa tafcaluu saaha yeelinina salaadda markaad soo aadaydiin ha soo cararinina idaa aataytumu salaata salaadda haddaa imaanaysiin oo salaadda ha soo aadaydiin masaajidka fa calaykum waxaad laasimtaan bisakiinati xasillooni si degan oo xasiloon masaajidka u soo aada famaa adraktum waxaad soo gaartaan maca alimaami aa loo soo qadaraahe imaamka waxaad la soo gaartaan salaada imaamka waxaad ka soo gaartaan fasalluu tukada oo la tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafaa oo hortiin uu tukado fa atimuu soo dhammaystira oo gadaal kala imaada saasuu nabigu sala allahu calayh waala wasalam wixii qofku uu ku soo gaaro imaamka waa inuu la tukado wixii dhaafana waa inuu gadaal ka soo dhammaystiro qaybtaas marka imaamka uu ku soo gaaray sida raajixa ah waa salaadiisa qaybtii hore intaan dambena waa salaadiisa qaybtii dambe qayb culammada ka mid ahaa cagsiya waxay dhahaan inta uu imaamka la soo gaaray salaada waa qaybtiisii dambe inta kalena waa qaybtiisii hore culammada qayb ka mid ah sidaa yidhahda laakiin sida saxda ah oo raajixa ah waxaa imaamka uu la tukadayna waa qaybtii salaadiisa hore kuwa gadaal uu kala imaanana waa salaadiisa qaybtii dambe xadiiska soddon iyo sagaalaad can abi qataada qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nebigaa wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa taquumuu ha istaaginina xataa tarawnii ilaa ay aragtaan nebiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam gurigiisa iyo masjidku waa isku dheganaayeen albaab iyo daaqado iyo ayaa u dhaxeeyey nabiga sala allahu calayh wacala alih wasalam haddii salaada la aqimo gurigiisuu ka soo baxaa dadkuu tujinaa wuxuu leeyahay haddii marka la aqimo adinkoonay arag safka ha istaaginina waxaa dhici karta inuu xoogaa soo daaho oo uu soo dibdhaco ama qayb dadka ka mida xoogaa ay la harto oo wax ay weydiinayaan intaas inay taagnaadaanna dhibay ku tahay wuxuu leeyahay ilaa ay aragtiin ha istaaginina idaa uqiimat isalaatu falaa taquumu ha istaaginina xataa tarawna ilaa ii jeediin oo ay aragtiin wa calaykum waxaad laasimtaan bisakiinati xasilooni xasilooni ha la laasimo iyo walwaqaari deganaansho deganaansho iyo xasilooni ha la muujiyo alwaqaar waa deganaanshaha xadiidka afartanaad can abi hurayrata abuu hurayre waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi uqiimat isalaatu salaaddii ayaa la aqimay fasawa annaasu dadkiibaa waxay simeen sufuufahum safafyaalkoodii sidii caadiga ahayd dadkii ayaa safkii simay fakharaja rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulka ilaahay waa soo baxay fataqadama wuu hormaray inuu dadka salaaddii ka bixiyo wa huwa junubun isagoo janaabo qaba uu halmaansan yahay markaas xadiiskii xalay abu hurayrena waxaan soo marnay nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam salaad rubaaciye ah laba ragca intuu ka tukaday isagoo halmaansan inuu salaamo naqsaday isagoo u maleeya afar ragca inuu tukaday waxaa nabiga laga wariyey sala allahu calayh wacala wasalam marka inuu yidhi innii laa ansaa walaakinnii ansaa liasunna aniga hilmaankaygu hilmaankiinoo kale la mid ma aha ee waxaan wax u halmaamaa inaan wax jideeyo nabiga sala allahu calayh wacala alih wasalam hadduusan wax halmaami lahayn annaga markaan halmaanno cibaadada seen yeeli lahayn hadduusan weligiis nabigu uusan halmaamin tusaale ahaan salaad annaga sahwi uu nagu dhaco seen yeeli lahayn nabiga sala allahu calayh wacala wasalam marka waxaa wax loo halmaansiinaa inaan uga dayanno haddii annaga ay nagu dhacdo tanoo kale haddayna qabsato fataqadama nebigu marka waa hormaray wahuwa junubun isagoo janaabo qaba uma qaala kadibna nebigu wuxuu yidhi markuu soo xasuustay markaa salaaddii weli ma xidhanin calaa makaani kumeeshiinna jooga sidiinna ahaada safka yaan laga bixin waxaana muuqata nebigu sala allahu calayh waala wasalam inuu leeyahay safka yaan laga bixin sidiinna u taagnaada waha farfadhiisanina dhaqsuu marka usoo laabo rabaa farajaca nebigu waa laabtay sala allahu calayh wacala wasalam gurigiisuu laabtay fakhtasala waa soo qabaystay uma kharaja nebigu waa soo baxay sala allahu calayh wacala wasalam salaaduu soo aaday wa ra'suhu yaqturu ayadoo madaxiisa ay ka dhibdhibcaayaan maaan biyo ayadoo madaxiisu biyo uu daadinaa madaxii ayaa biyo ka difdifqaayaan fasallaa bihim nebigu saxaabadii ayuu tujiyey salaadii buu ka bixiyey sala allahu calayhi wacala ali wasalam ma uusan gelin nebigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam salaadii laakiin haddayba dhacdo qofka isagoo imaam ah inuu intuu ishalmaamo isagoo ama weysela'aan ama isagoo junub ah qayb ka mida salaadda uu tukado oo ay ku soo dhacdo salaadda sii wadi maayo waa inuu salaadda ka baxo ilaa ilaahay salaad dahaara la-aan aqbali maayo laa yaqbal llahu salaatan bikayri tahuur salaad ilaahay ma aqbalo dahaara la-aana mana sii wadi karo hadduu sii wado waa ku dambaabaa markay ku soo dhacdo oo u xaqiiqsado waa inuu salaada ka baxo markaas istikhlaafa u furan dadka safka hore ku jira qof ka mida inuu intu soo qabto uu booskiisa istaajiyo oo salaaddii meeshii laga sii wado hadduusan saas yeelin qof walba salaadiisa gooniyuu u tukanaa markaas حديث كافرتن يكوبات عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي وحا لقوري قال النبي نويري سبعة تضبقفات يظلهم الله إلهي أيا أهرينا في ظله هركيسة هوس كيسة يوم مال لا ظل هوس وسنجر إلا ظله هوس كيسة معانه مركي لا يسوق insiga nabiyullaahi aadam iyo caruurtiisa oo dhan basharka oo dhan dhammaantood basharka marka la isugu keeno maxsharka oo ilaahay uu xisaabinaa inta aan la bilaabin xisaabtooda qoraxdaa loo soo dhowaanaa meeshaas aad bay ugu kullaanayaan dad waxaa jira qoraxdaas iyo kuleylkaas aan war ka hayn meel hoos ah oo har ah carshiga ilaahay bay iska harsanayaan dadkaas waxaa ka mid ah toddobadan qofood oo nabigu sala allahu calayhi waala wasalam uu sheegi doono laakiin toddobadan keliya ma ahane xadiisku toddobadan uu sheegay qaar kaleo axaadiis kale ay sheegtana waa jiraan ilaahay baa marka u harayn doona u hooseyn doona hooskiisa waxaa loola jeedaa carshigiisa carshiga ilaahay hooskiisa carshigaas hooskiisa ayay iska harsanayaan toddobadan qofood yudiluhum allahu ilaahay baa u harayn doona fii dilihi hooskiisa yowma maalin laa dilla hoos uusan jirin ilaa diluhu hooskiisa maahe kan koobaad alimaamu alcaadilu waa nin madax ah oo haddana caadil ah dadka cadaalad u sameeya u garsoora waa qofka koobaad kan labaad wa shaabun qof dhallinyaro ah oo nasha'a ku soo barbaaray fii cibaadati rabbihi cibaadada rabbigiisu ku soo barbaaray weligiis xumaan iyo fisqi iyo meel balaayo ay taallo ilaaha ka ilaaliyey qof nasiib leh masaajidda iyo meelaha wanaagsan uu ku soo barbaaray ilaa uu ka dhintay ama uu ka weynaaday asna maalintaas qiyaame hooska ilaahay ayuu helaa kan saddexaad warajulu nin qalbuhu qalbigiisu mucallaqun uu ku xihan yahay fi lmasaajidi masaajidda waa qof masaajidda salaadaha markasta usoo xaadira duhurka markuu tukado qalbigiisa waxaa ku jirta casirka inuu masaajidka ku tukado casirka markuu tukado maqribka inuu ku tukado maqribka hadduu tukado masaajidka wuxuu ka cabiray nebigu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam qof masaajidka dhexdiisa xarig ku xihan masaajidka dhexdiisa xarig yaalla isaga uu ku xihan yahay oo hadduu baxo xariggaasi uu soo jiidaha uu soo celinaa qalbigiisii baa marka masaajidka ku xihan maalintaas wuxuu leeyahay harkaas midka afaraad wa rajulaani laba nin taxaabbaa isjeclaadeen filaahi ilaahay dartiisa isku jeclaadeen adduunyo kale iyo xoolo kale wax kale ma dhex marin mid kasta kan kale wuxuu ku jeclaaday dhowaanta ilaahay u dhow yahay warajulaani laba nin taxaabbaa oo isjeclaadeen filaahi ilaahay bay isku jeclaadeen ijtamacaa calayhi calaa xubbillaah waxay ku kulmeen jacaylka ilaahay ayay isku barteen ijtamacaa labadoodu waxay ku kulmeen calayhi calaa xubbi illaah watafaraqaa calayhi asagaasayna ku kala tageen ayagoo isjecel ayay kala tageen ama adduunyada danaheedii baa kala geeyey oo way kala safreen laba meelood oo kala dheer ay kala aadeen ama mid ka mid ahaa dhintay tafaruqa saas waa noqon karaa midka lixaad wa rajulu nin dalabathu asaga ay dalbatay oo u yeertay mase waa kii shanaad midkii shanaad warajulu nin dalabathu asaga ay dalabtay imra'atun haweeney daatu mansibin oo laandheeranimo u saaxiib ah iyo wa jamaalin qurux waxay ka dalbeena guur ma aha ee waa zino warajulu nin dalabatu ay dalabtay oo ay u yeertay imra'atu haweeney daata mansibin oo u saaxiib ah darajo yacni laandheernimo iyo wajamaalin qurux faqaala markaasuu wuxuu yidhi innii akhaafu allah aniga ilaahay baan ka cabsanaa maalintaas ilaahay wuxuu ku abaalmariyey dadku ay kurboonayaan inuusan kurbo iyo kuleel midna arag kan lixaad warajulu nin tasadaqa oo wax sadaqaystay akhfaa wuu qariyey sadaqadii akhfa wuu qariyey asadaqa sadaqadii ayuu qariyey riwaayada qaar waxaa ku jirtay tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha sadaqa ayuu la baxay wuu qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa aysan ogaanin bidixdiisu maa tunfiqu waxay bixinay yamiinuhu midigtiisa sadaqada midigtaa lagu dhiibaa waxyaabaha wanaagsan oo dhanna midigtaa lagu qabtay xadiiska caaisha xalay aan soo maraynay nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam wixii wanaagsan oo dhan midigtu u isticmaali jiray waxyaaba midigta loo isticmaalin waxaa ka mid a marka qofku sadaqa uu bixinaa inuusan bidixda ku bixin ee midigta uu ku dhiibo xadiiskana waa ishaara ah oo nabigu sala allahu calayh wacala wasalam wuxuu leeyahay dadka maalintaas hooska helaa waxaa ka mid ah qof sadaqaystay sadaqo sadaqadii waa qariyey sadaqadii midigtu ay bixinaysay ayuu bidixda ka qariyey oo macnaheedu wuxuu yahay qofkii garabkiisa taagan ma ogaan karo inuu sadaqa la baxay siduu u qarinaa warajulu nin tasadaqa oo wax sadaqaystay akhfaa sadaqadii waa qariyey xataa laa taclama shimaalu ilaa bidixdiisu aysan ogaanin maa tunfiqu waxa ay bixinay yamiinuhu midigtiisa midka toddobaad warajulu nin dakara allaha ilaahay xusuustay khaaliyan isagoo keligiis ah oo cidna aysan la joogin fafaadat caynaahu labadiisa indhood ayaa ilmeeyey ooyinaa ka timid fafaadat caynaahu labadiisa indhood ayaa ilmeeyey nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam xadiiskaa marka wuxuu noogu sheegay toddobadaas qofood oo tilmaamahaas leh maalinta qiyaame inay heli doonaan carshiga ilaahay hooskiisa toddobadan qofood marka laga reebo alimaam alcaadil imaamka caadilkaa marka laga reebo iyo wa rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid marka laga reebo dumarku inta kale way wadaagaan raggay la wadaagaan oo tusaale ahaan washaabu nashaa fii cibaadati rabbihi qof dhallinyara oo cibaadada rabbiga ku soo barbaaray ama gabar ha haato ama wiil ha haato carshiga carshuraxmaan hooskiisa ayuu qofkaas helaa warajulaani taxaabaa filah ijtamaca caleyh watafaraqa caleyh laba gabdhood oo ilaahay dartii isu jeclaaday ayaguna carshiga ilaahay hooskiisa heli doonaan warajulun dalabatu imra'atun daata mansibin wa jamaal nin ay dalabtay haweeney aada u qurxoon cagsigeeda gabar uu dalbay nin aada u qurxoon oo xoola haysta oo duu mansabin ah ee tidhi ilaahay baan ka cabsanaa ayaduna waa la mid warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaha xataa laa taclama shimaalu maa tunfiqu yamiinuhu gabadhii hadday wax sadaqaysato oo sadaqadii ay qarido waa sidoo kale warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaa haweenaydan waa la mid ayadana waxaas oo dhan way wada wadaagaan dhammaantood xadiiska afartan iyo labaad can caaishata can اnabiy salى اllahu عalayh wعalى ali wasalam caaisha waxaa laga wariyey oo nabigay ka wariday salى اllahu عalayh wعalى wasalam qaala nabigu inuu yidhi idaa wadica alcashaau haddii lasoo dejiyo cashada alcashaa caynka marka la kor dhigo waa waxa la cunaa habeenkii ama galabtii waxa la cuno alcashaa min alcashiya laga keenay laakiin alcishaau haddii la yidhaahdo oo caynka la hoos dhigo waa habeenkii salaada la tukado salaada maqrib salaada ka dambeed alcishaa la dhahaa tan waa alcashaa idaa wadica alcashaau haddii cashada la keeno oo lasoo dhigo wa uqiimat isalaatu salaadana la aqimo oo labadoodii ay kulmaan fabda-uu bilcashaa'i nabigu wuxuu leeyay sala allahu calayh waali wasalam cashada ku bilaaba cashada ha la cuno markaas kadib salaada hala tukado labadoodii haddii ay kulmaan waa haddii qofku cashadaas uu u baahan yahay hadduusan u baahnayn laakiin masaajidku uu aadaa sababta nebigu sala allahu calayh wacala ali wasalam sidaa uu leeyahay maxay tahay qofka marka uu tukanaa wax kasta oo tashwiish ku dhalin kara ayuu nebigu sala allahu calayh wacala ali wasalam uu ka fogeeyey ilaan waxaa dhici karta qofkan inuu gaajoon yahay cuntadii inuu u baahan yahay salaadii intii uu tukanaa qalbigiisu inuu cashadii xaggeeda inuu jiro oo salaad fiican bu uusan tukanin inuu isleeyahay salaaddii waa lagugu dheereeyey maa soo dhammeeyo maa hal mar maa salaama naqsatid tashwiishka noocaas ahna qofka salaadiisa nuqsaan ay ku keeneen waxaa la mid ah nebiga sala allahu calayh wacala ali wasalam wuxuu reebay qofka iyada oo kaadi ay hayso ama saxaro ay hayso inuu salaad tukado maxaa yeele tashwiishka noocaas oo dhan salaadda nuqsaan ay u keeneen qofku inuu xamaamka u galo uu xaajadiisa uu soo dhammaysto markaas kadib waa inuu salaada soo aado cashadiina waa la mid ayadana xadiiska marka wuxuu leeyahay idaa wudica alcashaa haddii cashada la keeno cashada keliya ma ahane cuntooyin kalena waa la mid qofku hadduu u baahan yahay oo inuu cuntada cuno markaas kadib salaada tukado laakiin waa inaysan salaada waqtigeedii uusan dhaafin xadiiska afartan iyo saddexaad can anas bni maalik anas bni maalik waxaa laga wariyey yaquulu inuu leeyahay maa sallaytu ma aanan ku tukanin waraa'a imaamin imaam gadaashiisa qatu weligey qatu waa weligey hadda ka hor akhafa salaatan oo salaada ka fududayn og walaa atama oo salaadana ka dhammaystirid badan min annabiyi sala allahu calayhi waala slam nabiga weligay allah wuxuu leeyahay qof nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam salaada ka dhammaystiri og oo haddana ka fudu ka fududayn og kuma aanan daba tukanin salaadiisu waana dhammaystirneed waana fududeed wa in kaana nabigu wuxuu ah sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam layasmacu inuu maqli jiray mararka qaar marmar ayuu wuxuu maqli jiray wain kaana nabigu waxaa layasmacu inuu maqlo mararka qaarkood bukaa'a sabiyi cunug yar ooyintiis oo hooyadiisna salaadda ay la tukanee ila nebiga sala allahu calayh wacala wasalam dumarku salaadda waa la soo xaadiri jireen oo masaajidka waa imaan jireen salaadday la tukan jireen cunug yar buu marka ooyintiis maqlaa oo hooyadiisna salaadda ay la tukanee fa yukhafifu nebigu waa soo gaabinaya waa soo fududaynaya salaadda oo haddii uu rabay inuu suuradeer ku akhriyo waa soo gaabinayay taas marka waxay muujinaya qofka imaamka ah ee dadka tujina ah dadka ma'muumiinta ah axwaashooda in loo baahan yahay inuu ka warqabo haddii wax isbeddel ay yimaadaan dhib hadduu dhaco cunug yar haddii masaajidka dhexdiisa uu ka oynaa oo dadkii waalidkaana salaada ay la tukanayaan waa inuu markaa axwaashaas waa inuu qadariyo waa inuu ka warqabo uu haddana qiimeeyo salaaddii uu soo gaabiyo oo tusaale ahaan haddii isagoo salaada ku jira masaajidka qaybta dambe dhib uu ka dhaco waa inuu salaada intuu soo gaabiyo intuu fududayn karo uu fududeeyo laakiin inuu salaadihiisi sidiisii hore isaga sii wata sax ma aha fa yukhafifu marka waa soo fududay jira nabigu sala allahu calayh waali wasalam makhaafata asoo ka cabsana an tuftana ummuhu hooyadiis in la fitneeyo ilaan hooyadii salaaddii bay wax ka tukanee cunugeediiya ooyaa qalbigeedu ma joogo hooyo cunugeedii uu oynaa salaad qalbi uma haydo nabigu waa usoo gaabinaya sala allahu calayh waala salam naxariistaas ayuu ummadda nabigu sala allahu alay wasalam ku hogaaminaya fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan khaliida alqalbi lanfaduu min xawlik ilaahay naxariistiisa ayaad ugu jilcanaatay yuu ilaahay leeyahay fabimaa raxmati min allahi linta lahum naxariis ilaahay darteed ayaad waxaad u noqotay nin jiljilcan walow kunta fadan haddaad ahaan leed nin qallafsan khaliida alqalbi oo qalbi adag lanfaduu min xawlik waa kaa yaaci lahaayeen dadkan xadiiska afar iyo afartanaad can zayd bni thaabitin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulka ilaahay ittakhada wuxuu samaystay xujratan qol yar ayuu nabigu samaystay sala allahu calayh wacala ali wasalam masaajidka dhexdiisa xasibtu waxaan u malaynaa annahu qaala zayd ibni haabit inuu yidhi min xasiirin oo deriin ka samaysan fii ramadaana ramadaanka dhexdiisa fa sallaa fiiha xujradaas dhexdeeda ayuu nebigu ku tukanayay layaaliya habeenno nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam bisha ramadaan marka ay soo gashay ayuu wuxuu tukanayay salaada taraawiixda masaajidka dhexdiisu wuxuu ka samaystay marka qol yar qolkaas yar oo derin ka samaysan adhowdii markuu salaadiisa dhammaystana oo meeshaas uu isku asturaa salaadiisa markuu dhammaystana derinta meesha laga wareejina waa la qaadaa qol marka haabit ah oo meesha ku dhisan ma aha ittakhada wuxuu samaystay xujratan qol yar qaala wuxuu yidhi ninka raawiga ah xasibtu waxaan u maleeyey annahu qaala zayd ibnu haabit inuu yidhi min xasiirin oo derin ka samaysan fii ramadaana ramadaan dhexdiis fa sallaa nabigu waa tukaday fiihaa xujradaas dhexdeeda layaalihi habeeno dhowr habeenuu ku tukaday fa sallaa bisalaatihi nabiga salaadiisa waxaa ku dayday oo nabiga salaada ku soo xirtay naasun dad oo min asxaabihi saxaabadiisa ka mid ah markii la arkay nabiga sala allahu calayh waala ali wasalam oo qolkan ku dhex tukanaa xagga dambe ayaa salaadii looga soo xirtay asaga iyo ayagana maxaa u dhexeeya derintiia udhexaysa fa sallaa bisalaati nabiga salaadiisa waxaa kusoo xirtay naasun dad min asxaabihi falamaa markii calima bihim nebigu u ogaaday sala allahu calayhi waala aalihi wasalam jacala wuxuu bilaabay yaqcudu inuu iska fadhiisto dhowr habeen laba habeen ilaa saddex habeen ayay nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam la tukadeen oo nabiga iyo saxaabadu ay taraawiixda tukanaayeen si jamaacahan ay ku tukanaayeen nebiguna uu imaam ahaa saxaabaduna ay salaada ku xiranayeen salaada taraawiixda marka in jamaaca lagu tukado nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam ayay ka sugnaatay xadiiskan zayd ibnu thaabitaana sheegaa nabiga inuu tukanaayey saxaabaduna ay ku dayanayeen salaada taraawiixda ay ku xihanayeen jamaaca inay ku tukanaayeen habeenadii dambe ayuu nabigu marka iska daayey sababta u daayana saa sheegi doona fakharaja ilayhim nabigu waa usoo baxay sala allahu calayhi waala wasalam riwaayadaha qaar waxay sheegayaan in habeenkii afaraad taqriiban nabigu sala allahu calayhi waala wasalam uusan soo bixin oo gurigiisa uu iska joogay qayb marka saxaabada ka mida ayaa dhagaxaan yar yar intay qaateen ay guriga ku tuurtuureen si uu nabigu usoo baxo oo salaaddii ay ula tukadaan ma soo bixin fa kharaja ilayhim nebigu waa u soo baxay waa salaaddii subax marka habeenkaas ma uusan soo bixin salaaddii subax buu u soo baxay fa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi waala wasalam qad caraftu alla ilaahi waan ogaaday alladii arrinka ra'aytu aan arkay oo min saniicikum oo falkiinna ah falkii aad samaydeen wixii aad samaydeen alla ilaah waan arkay oo waan ogaaday qad caraftu waan ogaaday alladii arrinka ra'aytu aan arkay oo min saniicikum oo falkiinna ah waxaa samaydeen fasalluu tukada ayuha nnaasu dadow fii buyuutikum guryihiinna ku tukada fa inna afdala asalaati salaatan ugu fadli badan salaatu lmari waa salaada qofku uu ku tukado fii beytihi gurigiisa ila almaktuuba middaas waajibka ah maahane saasuu leey nebigu sala allahu calayh waali wasalam fa ina afdala salaati salaatan ugu fadli badan salaatu lmari waa qofka salaadiisa fii beyti uu ku tukado ila almaktuuba middaas faradka ah maahe salaadaha aan faradka ahayn qofka inuu guriga ku tukadaa fiican gurigana barakay u noqonee xijaabna waa u noqonee gurigaas qur-aanka dhexdiisa cibaadadaas lagu samaynaa meelaha qofku uu ku cibaadaysanaan inay kala duduwan yihiin waa u fiicanta waa maalinta qiyaame markhaatigiisa u badanaa saasay marka ku fadli badan tahay haddii qofku laakiin uu isleeya guriga markaa tagto waa mashquuleh waa ka caajise masaajidkiisa inuu ku tukadaa u fiican masaajidka dhexdiisa inuu ku tukadaa laftigeedu way fiican tahay laakiin waxaa ka sii fiican inuu salaadaha sunnooyinka nawaafisha gurigiisa uu ku tukado culimmada qayb ka mida waxay leeyihiin xitaa salaada taraawiixda qofku hadduu awoodo inuu gurigiisa ku tukadaa u fiican ilaa nebiga sala allahu calayh wasalam saasuu leeyay xadiiskan waxa uu ku soo aroorayba waa salaadaas taraawiixda salaad midda ugu fadli badan oo naafilo ah waa midda qofku gurigiisa uu ku tukado oo markaas nabigu ula jeedo sal slam waxa soo hoosgelaan ay ka mid yihiin salaadii taraawiixda laakiin qofka hadduu keligii tukado waxaa dhici karta inuu mashquulo oo ama uu hurdo ay qabato dadka markuu la tukanaana inuu salaadiisa dhamaysa dhamaysan karo aa dhici karta saas daraaddeed qayb culammada ka mida waxay leeyihin maya jamaacada ayaa fadli badan riwaayadaha qaar waxaa ku jirta nebiga sala allahu calayh waala wasalam inuu yidhi waxaan ka cabsaday haddii sidaan aa ku sii wadiin salaada taraawiixda in la idinku farad yeelo saas daraaddeed baan usoo bixi waayey cabsidaas daraaddeed ayuu nebigu sala allahu calayh waala wasalam isaga joogay gurigiisa laakiin cabsidaas markii ay zuushay oo nebigu uu dhintay nebiga geeridiisa kadib wax la farad yeelaa ma jiraan ayaa cumar radi allahu canhu habeen habeenada ka mid ah sida مالك بن أنس كتاب كيسة موطأ وكسوري في خلافة عمر أيوحي مساجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصحابة قال كستميل أي كنت كني صلاة اسكو حرمايا قال ماشي أبي بن كعب تجنا قال كان عبد الله بن مسعود تجنا عمر رضي الله عنه أيغو أن أنتو سوروري أبي بن كعب وحوري صلاة تراويح ذاك بحر salaada taraawiixda hala tukado markaasuu wuxu uhi nicmat albidcatu haadihi bidcadaani wuxuu yidhi way wanaagsantaha waa fiican tahay bidcada markuu lama jeedo wax nebigu sala allahu calayh wacala ali wasalam uusan ogeyn oo ay ku cibaadaysanayeen saas kama wado ee wuxuu ula jeedaa nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam wuu sameeyey oo xadiiskan zayd ibnu haabit baaba sheegaahe markii nebigu uu iska daayay kabacdi waxa aan la samayno hadda isagu uu bilaabay buu ula jeedaa laakiin nabigu waa sameeyey sal slam xadiiskan zayd bin haabidaaba sheegaaba markii kadib laakiin lama samayn waagii kadib intii nabigu u noolaa khilaafadii abubakar lama samaynin qayb asaga khilaafadiisa kamida lama samaynin saas daraaddeed buu wuxuu leey nicmat albidcatu haadihi saas bay marka salaadii taraawiixda masaajidka nabiga sala allahu calayh waala salam uga bilaabatay ayadoo jamaaco lagu tukana ilaa alaankaana saasay ku socotaa iyo masaajidda muslimiinta oo dhan xadiiska afartan iyo shanaad can abi bakrata abuu bakre waxaa laga wariyey annahu asagu intahaa inuu soo gaaray ila nabiyi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nabiga wa huwa raakicun ayadoo nabigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam uu rukuucsan yahay ayuu masaajidka soo galay farakaca abuu bakre wuu rukuucay qabla an yasila intuusan soo gaarin ila safi safka أبو بكرة نفيع بن الحارث مساجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أيو صوغ علي أيضا دتك ركوع سنيه نبينا دتك صلاة وكبحنا صلى الله عليه وعلى وسلم wuxuu isiri rukuucda si aa uga gaarto haddii aa soo socoto oo aa istiraahdo socodku gaar hortaa ayaa rukuucda laga kacaa marka si aan hortaa rukuucda looga kicin meeshiisibuu intuu ka rukuucay ayuu isagoo rukuucsan uu soo socday ilaa markii dambe safka uu soo galay farakaca waa soo rukuucay qabla an yasila intuusan soo gaarin ila safi safka fadakara dalika arrinkaas buu wuxuu u sheegay lilnabiyi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam faqaala nebigu wuxuu yidhi zaadaka allaahu ilaahay ha kuu kordhiyo xirsan dadaal walaa tacud laakiin ha u laabanin mar dambe sidaasa yeelin zaadaka allahu ilaahay ha kuu kordhiyo xirsan dadaale walaa tacud saas ha u laabanin mar dambe saasa yeelin walaa tacud muxuu la jeedaa inaad soo rukuucdo adoo rukuucsan aa soo socoto safka aa soo gasho ha yeelin saas mar dambe ha u laabanin waxaa xadiiskan laga qaatay qofka haddii uu soo gaaro imaamka asagoo rukuucsan inuu xisaabsanaa ragcadaas oo xaggee laga qaatay abuu bakr radi allaahu canhu yaa u sheegay inuu rukuucdaas intuu soo rukuuco oo uu soo socdo oo uu ka gaarsiyo inta nabigu uusan ictidaalin macnaheeda ragcadu rabaa inuu xisaabsado qof aan nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam aan ahayn maa u sheegtay qof aan nabiga aan ahayn miyuu ka arkay maya nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam ma uusan dhihin ragcadaas kuuma jirto ee soo celi ma dhihin waa u xisaabsan tahay a'immada marka afarta ah abu xaniifa maalik shaafici imaamu axmed waxay isku waafaqsan yihiin qofka haddii uu soo gaaray imaamka isagoo rukuucsan rukuucdaasna uu ka gaarsiiyo takbiiratu lixraamka laba takbiirood baa marka ay leedahay takbiiratu lixraamna waa inuu la yimaado takbiirtii rukuucana waa inuu la yimaado haddii uu intaa ka gaarsiiyo oo imaamkoo rukuucsano weli madaxiisa aan kor u soo qaadin uu ku soo gaaro rukuucdaas inuu xisaabsanaa afartoodu waa isku waafaqsan yihiin laakiin qofku inuusan meelaha taagtaagnaanin oo uusan meelaha isaga sheekaysanin markii rukuucda la galo uu soo cararo oo uu yidhaha ragcadan ka gaara maya saas yuusan yeelin maa yasluxu haadaa xadiidka afartan iyo lixaad can abi hurayra ana nabiya sala allahu calayh wacala aalihi wasalama nabiga dakhala almasjida masaajidka ayuu soo galay fadakhala rajulu nin baa soo galay fasallaa ninkaasi wuu tukaday xadiiskan waxaa loo yaqaanaa xadiisu lmusii'i salaatihi ama almusii'u salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey ana nabiya sala allahu calayhi wacala slm nabigu dakhala almasjida masaajidkuu soo galay fadakhala rajulu nin baa soo galayo fasallaa ninkaasi wuu tukaday iyadoo nabigu uu fiirinaa sala allahu calayh wacala wasalam uma jaa'a ninkaasi waa yimid oo nebigu u yimid sala allahu calayh wacala wasalam fasallama wuxuu salaamay cala nabiy sala allahu calayhi wala slm nebiguu salaamay faradda nabiyu sala allahu calayhi wala slm nebigu calayhi ninkaas wuxuu uga jawaabay assalaama salaamtii wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaamtii saasuu uga jawaabay nebigu sala allahu calayhi wala wsalam faqaala markaasuu nebigu haddana wuxuu yihi wuxuu u raaciyey irjic niihow laabo fasalli tuko fainaka adiga lam tusalli ma aadan tukane salaadaadii ma ansixin ma jirto salaadaadii ee ku laabo mar labaad tuko ninkaani suurad ahaan wax salaad u eg waa sameeyey laakiin salaadii sharciga ahayd ma uusan samayn saas daraaddeed nabigu sala allahu alay slam wuxuu leeyahay fasalli fainaka lam tusalli ma aadan tukane tuko waxay yidhaahdeen culimmadu ninkan waxaa ka hadlaysnaa meesha salaadiisu ay iska qaba weydaa waxay ahayd ma uusan ku xasilaynin rukuucda iyo sujuudda iyo ictidaalka kuma xasilaynin markuu rukuuca isla markii horu ka ictidaalaa horu haddana ka sujuuda madaxa horu uga soo qaadaa ma ku xasilaynin xasilitaankaas lagu xasilaa rukuucda iyo ictidaalka iyo sujuudda iyo aljalsatu bayna sajdatayn waa rukni ka mid arkaanta salaada qofku hadduusan ku xasilina salaadiis ebr waxba kama jiraan oo tusaale ahaan qofku intuu rukuucay markuu rukuucay madaxuu kor u soo qaaday isagoon si fiican isu toosin oo weli foorara ayuu haddana sujuud aaday ebr waay salaadii rukni dhanaa maqan ruknigaas oo ah qofka markuu rukuucda ka soo kaco inuu si toosa u istaago markaas kadib uu sujuud aadi karaa fasallaa ninkii waa tukaday suurad salaadeed wax le ayuu la yimid laakiin salaaddii sharciga ahayd ma ahaya uma jaa'a haddana waa yimid fasallama cala nabiy sala allahu calayhi wasalam nabiga ayuu salaamay nebigu salaamtii buu ka jawaabay faqaala wuxuuhi irjic fasalli fainaka lam tusalli alaaan saddex mar oo mar kasta uu intuu tukado nebigu uu leeyahay ma aadan tukani tuko faqaala markii dambe ninkii wuxuu yidhi waladii bacadaka bilxaqi allihii xaqnimo kugu soo diray ayaan ku dhaartaye nebiyan adoo nebi ahe maa uxsinu ma hagaajin karo hayrahu kaas waxaan ahayn sidaas si ka wanaagsan salaad uma tuka aqaano maa uxsinu ma wanaajin karo hayrahu kaas waxaan ahayn yacni salaad intaas ka fiican oo ka qurxoon ma tuka karo ma aqaano facalimnii ay bar faqaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh wacala wasalam idaa qumta ila salaati salaada xaggeeda markaa u istaagto fakabir marka hore takbiirso takbiiratu lixraam la imaw kow salaadii markaas waa xiratay uma qara kadibna waxaa akhridaa maa tayasara wixii fududaada macaka oo macaaga ah oo min alqur'aani qur'aan ah wixii qur-aan kuu fudud wuxuu ula jeedaa faatixatu lkitaab iyo wixii markaas kadib qofku uu raaci karo ilaan faatixadu waa lagama maarmaan waa rukni ka mida arkaanta salaada ragcad kasta qofka faatixa laga rabaa ama salaadu jaariya ha ahaato ama siriya ha ahaato qofku waa inuu la yimaado uma qra kadibna akri maa tayasara wixii fududaada macaka oo macaga oo min alqur'aan uma arkac kadibna rukuuc xataa tadma'ina ilaa aad ku xasisho raakican adoo rukuucsan rukuucda ku xasil ee isla markii hore ka soo boodin uma arfac madaxaaga koru qaar markaas kadib xataa tactadila ilaa aad istoosido qaa'iman adoo taagan si fiican isu toosi uma sjud markaas kadib sujuud haddana xataa tadma'ina ilaa aa xasisho saajidan adoo sujuudsan haddana sujuudda ku xasil uma arfac madaxaaga koru qaad xataa tadma'ina ilaa aa xasisho jaalisan adoo fadhiya juluuskaasna waa juluuskii u dhaxeeyey labada sujuudood asna in lagu xasilaa la rabaa waxay culimmadu marka ka qaateen ninkaas meesha ka hadlaysneed inay tahay meesha nebigu leey xataa tadma'ina ilaa aad ku xasisho idminaankaasa ka maqnaa طumaaninadaasaa ka maqnayd uma sjuud kadibna sujuud xataa tadma'ina ilaa a xasisho saajidan adoo sujuudsan uma afcal daalika arrinkaas ku sameey fii salaatika salaadaada kullihaa dhammaanteed ayada oo dhan saas u wada tuko nabigu salى اllahu alayh waala wasalam hadda wuxuu u sheegay waa hal ragco ragcooyinka kalena sidaas oo kale dhammaantood saas u wada tuko xadiiska afartan iyo toddobaad waxaa nabigu salى اllahu alayh wala ali wasalam marka xadiiskan almusiiu salaatihii uu ku sheegay dhammaantood culimmadu waxay dhaheen waa arkaantii salaada idaa qumta ila salaati fakabir uma qra maa tayasara macaka min alqur'an waa faatixadii uma arkac rukuucii xataa tadmaina raakican ayaduna waa rukni kale uma arfac xataa tactadila qaa'iman waa rukni uma sjud xataa tadmaina saajidan sujuuddii iyo طumaaniinadeedii waa isla socdaan waa laba rukni uma arfac xataa tadmaina jaalisan waa laba rukni uma sjud xataa tadmaina saajidan uma afcal dalika fii salaatika kuliha dhammaantood waa wada arkaan ka mid ah arkaanta salaada xadiiska afartan iyo toddobaad can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wala ali wslam rasuulka ilaahi qaala wuxuu yidhi إذا قال الإمام إمامك هدو يراهد سمع الله لمن حمده قفك إلهي مهدية إلهي وكا أقبل مهدين تيسا سمع لبا معنى بواقوت مادا مر مغلتان عادي أهين لولي جيدو معنى سويكوت مادا waxaana ka mid ah qowluhu tacaala qad samica allaahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah wallaahu yasmacu taxaawurakuma ilaahay wuxuu maqlay haweenaydii ninkeeda ka cabanaysay haweeneydaas qowla ayaa la dhihi jiray macno labaadna samica way ku timaadaa oo ah ajiibitaan aqbalitaan nin shaacira wuxuu yidhi dacawtu اllaha xataa danantu ana allaha laa yasmacu ducaa'i ninkan wuxuu leeyahay dacawtu اllaha ilaahay baan baryey xataa danantu ilaa aan mooday ana allaha ilaahay laa yasmacu ducaa'i ducadeyda inuusan aqbalin laa yasmacu hadda muxuu ka wadaa inuusan maqlayn ma ula jeedaa mase inuusan aqbalayn inuusan aqbalayn ula jeedaa ee maqlitaanka cadiga ka muuda ilaahay inuu maqlaa waa og yahay ilaahay inuu ducada iga aqbali waayo ilaa aan ka cabsaday ilaahay baan aada u baryay uu leeyahay samicadaan marka waa aqbalitaankii ajiibitaankii qofkii ilaahay mahadiya ilaahay waa ka ajiibaa waa ka aqbalaa imaamku hadduu saas yidhaahdo faquuluu adinkuna waxaa dhahdeen allaahumma yaa allaahu ilaahayow rabbanaa rabbigayow laka adiga keligaa ayaa alxamdu ammaan iyo mahad ay kuu sugnaatay ammaan iyo mahad oo dhan keligaa iskale saas dhaha adinka ma'muumiinta ah fa innahu maxaa yeelay man waafaqa qofkuu waafaqo qowluhu hadalkiisu qowla almalaa'ikati malaa'igta qowlkeeda malaa'igtuna samica allaahu liman xamida markuu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu bay dhahayaane markii ma'muumiintu sidaas ay leeyihiin hadday waafaqaan malaa'igta qufira lahu qofkaas waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray min dembihi oo dembigiisa ah waa loo dhaafaa qayb marka culummada ka mid ah xadiiskan waxay ka qaateen qofka ma'muunka ah inuusan dhehaynin samica allahu liman xamida qofka imaamka ahna rabbanaa walaka alxamdu uusan dhehaynin ilaan xadiiska waxaa ku jirta idaa qaala alimaamu samica allahu liman xamida imaamku samica allahu liman xamida hadduu yidhaahdo waxay dhahan marka ma'muumiinta lama sheegin ma'muumiintu marka dhihi maayaan faquuluu waxaad dhahdeen ma'muumiintii allaahuma rabbanaa walaka alxamdu imaamku marka ha dhahana kuma jirtay dhaheen laakiin sida saxda ah imaamka samica allaahu liman xamida waa leeyahay ma'muumkuna waa leeyahay rabbanaa walaka alxamdu imaamkuna waa dhaha ma'muumkuna waa dhaha labaduba waa dhahayaan xadiiska afartan iyo sideedaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey anna annaasa dadkii qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow qayb dadka ka mid ah ayaa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow hal naraa rabbanaa rabbigeen ma arkaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame maalinta qiyaame allah ma arki doonaa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wacala ali wasalam hal tumaaruuna fi lqamari ma ku doodaydiin dayaxa hal tumaaruuna ma ku doodaydiin oo dood ma gelin kartiin fi lqamari dayaxa leylata albadri habeen afariyo tobnaad ah laysa duunahu saxaab oo daruur aysan ka sokaynin dayaxaas arkitaankiisa dood ma la geli karaa tumaaruunana waa loo akhriyaa tamaarownana waa loo akhriyaa tumaaruuna marka min almiraa ma ku doodaydinoo dood ma geli kartiin iyo tamaarawna ma ka shakinaysiin dayaxa habeen afariyo tobnaad ah isagoo jooga oo wax daruura aysan ka sokaynin arkitaankiisa qaaluu waxay dhaheen laa maya yaa rasuula rasuulka ilaahi maya qaala wuxuu uhi fahal tumaaruuna ma ku doodaysiin fi shamsi qoraxda oo dood ma geli kartiin laysa duunahaa saxaabun oo daruur aysan ka sokaynin qaaluu waxay dhaheen laa yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo maya qaala wuxuu uhi fa innakum idinku tarawnahu allah waa arki doontiin kadaalika sidaas si toos ayaa ilaahay u arki doontiin maalinta qiyaame qur-aankan ilaahay waa ku sheegay dadka ahlu jannaha ah nicmada ilaahay jannada dhexdeeda uu ku siin doono midda ugu qaalisan inay tahay allihii abuuray inay arki doonaan nicmo ka qaalisan ilaahay jannada dhexdeeda ku siin maayo nicmooyinka kale oo jannada ay ku haystaan tanaa ka qaalisan oo uga fiican aayadana marka waa ku soo arooreen axaadiisna waa ku soo arooreen aayadaha ku soo arooray waxaa ka mid a qowluhu tacaala wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wejiyaalo maalintaas way dhaldhalaalayaan waa iftiimayaan barwaaqo ayay ku dhex jiraan ilaa rabbiha naadira rabbigeed ayay daawanayaan rabbigood bay daawanayaan oy arkaayaan oo fiirinayaan ilaa rabbiha naadira waxaa kale oo ka mid ah aayadaha tilmaama dadka mu'miniinta ah maalinta qiyaame inay allah ay arki doonaan qowluhu tacaala kallaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ilaahay wuxuu ka sheekaynaa dadka gaalada ah wuxuu leeyahay maalintaas rabbi waa laga xijaabi doonaa ilaahay ma arki doonaan waa dadka gaalada ah haddii kufaartii ilaahay uu ciqaab uga dhigay inaysan rabbi aysan arag macnaheedu waa dadka mu'miniinta ah waxaa loogu raaxayn doonaa rabbi inay arkaan waxaa kale oo ayaduna tilmaamee ayadda ilaahay uu leeyahay liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada dadka adduunyada dhexdeeda wanaagga ku sameeyey maalinta qiyaame waxay leeyihiin alxusna janno iyo wa ziyaada wax janno ka badan oo ka dheeraad ah waxaas jannada ka badan maxay yihiin rabbi inay arki doonaan maalinta qiyaame xadiiskii suhaybna saasuu tilmaamayay ziyaadadaas inay tahay rabbi inay arki doonaan axaadiista ku soo aroortay waxaa ugu caansan xadiiskii jariir ibni cabdillaahi albajari iyo xadiiskan nabiga salى اllahu عalayh wala slm xadiiska jariir wuxuu ku leeyahay inakum satarawna rabbakum yowma alqiyaama kamaa tarawna alqamara laylat اlbadri wuxuu leeyahay rabbigiin maalinta qiyaame waa arki doontiin sida dayaxa afariyo tobnaad ah ugu jeediin oo kale ayaad rabbi u arki doontiin maalinta qiyaame xadiiska jariirna waa muttafaqun calayhi marka nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waala wasalam fain istadactum an laa tuqlabuu calaa salaatin qabla طuluuci shamsi wa qabla guruubiha fafcaluu haddaa awoodin inaan laydinkaga adkaanin salaad qoraxda intaysan soo bixin iyo intaysan dhicin nebigu wuxuu idhaahday saas yaal xadiiskaana sidoo kale uu tilmaamaa nabigu sala allahu calayh waala slam marka waa ka sheekayna wuxuu leeyahay yuxsharu nnaasu dadka ayaa lasoo ururin doonaa meelaa la isugu keeni doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame dhammaantood fayaquulu ilaahi wuxuu leeyahay man kaana yacbudu shay-an qofkii wax caabudi jiray falyatabichu ha raaco qof kasta wuxuu caabudi jiray markuu adduunyada joogay ha raaco fa minhum dadkii waxaa ka mid ah man yatabicu shamsa qof raaca qoraxda oo qoraxduu caabudi jiray intuu adduunyada joogay qoraxdaasuu raaca wa minhum dadka waxaa ka mid ah man yatabicu mid raaca alqamara dayaxa qayb dadka ka midana dayaxay raacayaan dayaxay caabudi jireen wa minhum dadka waxaa ka mid ah man yatabicu kuwa raaca adawaaqiid dawaaqiidda dawaaqiidda waa wax kasta oo la caabudo ilaahay ka soke markaas way soo hoosgelayaan qoraxda iyo dayaxii waxaa kaloo dhici karta dawaaqiid in loola jeedo asnaamta qayb dadka ka midana waxay raaci doonaan asnaamtii ay caabudi jireen wa minhum dadka waxaa ka mid a man yatabicu kuwa raaca dawaaqiid asnaamta wa tabqaa waxaa soo hare haadihi lummatu ummaddan baa soo hare intii kale waxay caabudi jireenay raaceen fiiha ummaddan waxaa ku dhex jira munaafiquuha munaafiqiintii ilaan munaafiqiintu daahir muslimiin bay ka ahaayeene fayaatiihim اllahu caza wajal ilaahay baa marka u imaanaa kayfiyadeed hadda ma naqaano fayaquulu marka ilaahay wuxuu leeyahay ana rabbukum anigu rabbigiin baan ahay allihii aada caabudi jirteen baan ahay sida marka muuqata tilmaamihii ilaahay uu isku tilmaamay qur-aanka dhexdiisa ama nebigu ku sifeeyey sala allahu calayh waala wasalam ilan tilmaamahaas baa ilaahay lagu gartaaye tilmaamahaas tilmaamo ka duwan ayuu ilaahay ugu imaanaa fayaquuluuna waxay leeyihiin haadaa kani makaanunaa waa makaankeenna xataa yaatiyanaa rabbunaa rabbigeen ilaa uu noo yimaado halkaana iska joogaynaa tilmaamihii marka ilaahay uu isku sheegay ama nebigu ku sheegay sala allahu calayh waali wasalam tilmaamo ka duwan buu allah marka ugu yimid faidaa jaa rabbunaa rabbigana hadduu yimaado carafnahu waa garanaynahay dhaheen fayaatiihim اllahu caza wajal ilaahay baa u imaanaa fayaquulu wuxuu leeya ana rabbukum fayaquuluuna waxay leeyiin anta rabbunaa adigaa rabbigana ah fayadcuuhum ilaahay marka waa u wacaa wuxuu leeyahay siraadkii marka hala maro fayadcuuhum fayudrabu siraatu siraadkii baa marka la dhisaa fayudrabu waxaa la dhisaa asiraatu siraadkii bayna dahraanay jahannamo jahannamo korkeeda ayaa laga dhisaa siraadka fa akuunu anigu marka waxaan ahaanaa siraadkaasi marka waa meel la maraa oo dadka oo dhan ay wada mari doonaan jahannamo korkeeda ayuu ku dhisan yahay qofkii marka halkaas ka gudbaana jannaduu gelaa qofkii ilaahay uusan ugu talagelinna halkaasuu ku haraa waa ku dhexdhacaa faakuunu waxaan ahaana awala man qofka ugu horeeya yajuusu oo siraadkaas ka gudba oo min arusuli rususha ka mid oo biummati ummaddiisa la gudbaa aniga iyo ummadeyda ayaa ugu horeyna ayuu leeyay nebigu sala allahu calayh wasalam wax gudba oo siraadka dhaafa walaa yatakalamu yowmaidin maalintaas cid hadlee ma jirto walaa yatakalamu yowmaidin maalinkaas hadli maayo axadun qof qof hadlaa ma jiro ilaa rusulu rususha maahane cid kaloo hadlee ma jirto وكلاaم الرسل رسuشha hadلكooda يومئdin maalinkaas wuxuu yahay اللهuma سلم سلم إلaahu badbaadi إلaahu badbaadi yay u ducaynayaan ummadoodii dadkoodii way u jeedaan sirاadka la maraa siraadka dadku isku si u mari maayaan qof baa wuxuu ku maraa kalbarqi sida hilaaca oo kale qof baa wuxuu ku maraa sida dabaysha oo kale qof baa wuxuu ku maraa faras orodkiis qof baa wuxuu ku maraa socod caadi ah qof baa gurguurad ku maraa qof kastana maritaanka siraadku wuxuu ku xiran yahay camalkiisii adduunyada intuu joogay وكلام الرسل رسول هذا الكود يومئذ ما انكس وحي اللهم سلم سلم إله بدبادي إله بدبادي وفي جهنم جهنم الدحذي ذا يعني السرات كوكولا مرك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي جهنم كلابيب وحا هذي برو قرقرافا الكلابيب الكلاليب وجمع كلوب وفي جهنم جهنم الدحذي وحا هذي كلاليب biro qarqaroofan mithlu shawki sacdaan oo geedka sacdaanka la yidhaahdo qodxihiisa oo kale ah malaha waa geed qodxa qarqaroofan hal ra'aytum ma aragteen uu yihi nabigu sala allahu calayhi waali wasalam shawka sacdaan geedka sacdaanka la dhaho qodxihiisa ma aragteen qaaluu saxaabadu waxay dhaheen nacam haa qaaluu wuxuu yidhi fa innahaa kalaaliibtaasi مثل شوك السعدان جيت كاس قدحيه سي لمد تهاي ساسو كلي وقرقروفن تهاي غير أنه هساهاتي لا يعلم موغا قدر عظمها وين كيد انتو ليقيهاي إلا الله عز وجل إلهي ما هنعدك لو تقانا لما أركو سورة أهان جيت كاس سعدان كلي راد قدح ديسا سيديسا أو كلي أي براهان وقد قدين وقرقروفين لكن وكواوين intay la eg yihiin waaweynana ilaahay keliyaha yaqaana cid kaloo taqaana ma laha fatakhtafu nnaasa dadka ayay dafee biacmaalihim acmaashooda darteed birahaas dadka qeyb ka mida way dafaayaan camalkii adduunyada uu sameeyey oo aan hagaagsanayn darteed ayay dafaayaan markaasay jahanamo ku dhex tuuraayaan fatakhtafu waxay dafaya annaasa dadka biacmaalihim acmaashooda darteed فمنهم ذاتك وحا كمدا سراتك مرا من يوبق مثل هلاغا بعمله عمل كيس درتيس قيب ذاتك كمدا كلاليبتس با انتي دفتو اي جهنم كو دحتوره روايه قار waxay sheegayaan dadka qayb kamida marna inay siraadka ay ku siganayaan inay ka dhacaan marna inay soo laabanayaan oo birahaasi ay googoosanayaan oo ay xaganayaan sida qaybtan dambaba ku jirta wa minhum dadka waxaa ka mid ah man yukhardalu mid la dhaawaca la dhaadhaawaca uma yanjuu kadibna badbaadaa qayb dadka ka mid ah birahaasaa intay googoostaan ayuu si dhib leh siraadka u soo dhaafaa waa siganaa qofkaas xataa idaa araada allaahu markii ilaahay uu doono dadkii markii siraadka lasoo dhaafay qaybna jannadii galeen qaybna naartii galeen xataa idaa araada allahu marka ilaahay uu doono raxmata man qof naxariistiis araada uu doono min ahli naari oo ahlu naarka ka mid ah dadka naarta gela ayaa waxay yihiin laba nooc dadna waa dad naarta loo abuuray oo weligood ka soo bixi maayaan waa dadka gaalada ah qaybta labaadna waa dad muslimiin ah oo kabaa'ir ay adduunyada ay ku sameeyeen oo ay dhinteen ayagoo aan ka toobad keenin saas daraaddeedna naarta ku galay kuwaas naarta ku waari maayaan qof muslim ah iyo qof gaal ah adduunkana kuma sinna aakhirana kuma sinna qofka muslimka ilaahay naarta haddii dembigiisa dartiisa uga cadaabo waa ka soo bixina sida xadiiskan uu sheegaa raxmata man qof inuu u naxariisto araada uu doono min ahli naari ahlunaar ka mid ah amara almalaa'ikata amara allahu ilaahi wuxuu amra almalaa'ikata malaa'igta an yukhrijuu inay soo saaraan man kaana yacbud allah qofkii ilaahay caabudi jiray dadkii ilaahay adduunyada ku caabudi jiray oo muslimiinta naarta ka soo saara ayaa leeyahay malaa'igtii fa yukhrijuunahu malaa'igtii waxay soo saarayaan dadkaas ilaahay caabudi jiray oo see u kala garanayaan marka naarta dadka ku jira kuwii ilaahay caabudi jiray kuwii gaalada ahaa see ku kala garanayaan wayacrifuunahum waxay ku aqoonsanayaan biaathaari sujuudi sujuudda raadkeedii ayaa wejigoodii ka muuqda xubnihii ay ku sujuudi jireen ayaa iftiimahoo dhalaalaa waa dad tuka jira dadka naarta gelaa dunuub ay sameeyeen darteed bayna naarta ku galeen qayb marka culimmada ka mida waxay leeyihiin qofka salaada aan tukani naarta ka soo bixi maayo maxaa dhacay qofka naarta laga soo saaraa ee ilaahay caabudi jiray waa qof salaad tuka jiray oo meelihii uu ka sujuudi jiray xubnihii uu ka sujuudi jiray ay u ifaayaan hadduusan salaad tuka uusan tukan jirin dadkaas ahlu naarka ah oo kufaarta waxba kama duwana naarta laga soo saari maayo qofkaas kuwaas meeshaas ku haraa uu ka mid yahay laga soo bixin maayo hadduusan salaada tukan jirin وحرم الله على النار إلهي نارته وحو كحران النبي أن تأكل أين يعنته أثر سجود سجود رات كيدا تضبط حبنوضه لغو سجوده حتى قفك هذه نارته وقال إلهي أنا قبت بهذه نارته عني ميدو ما تابه هيدو فيخرج فيخرجون ويصبحيان من النار نارته يكصبحيان فكل ابن آدم ابن آدم أردن أو نار تقلا تأكله النار نار توعنا إلا أثر سجود سجود رات كذا ما هي أنت كلا أردن وعنا يا أنت كلا أردن نار توعنا فيخرجون من النار نار تيكسو بحيان قد امتحشوا أيغو قبتي أو نحل نقضي قد امتحشوا أيغو قبتي أو نحل نقضي فيصب عليهم ايغا waxaa lagu shubaa maa'ul xayaati biyaha nolosha webi meesha mara oo biyihiisa qofkii lagu shubo uu soo noolaana ilan waa wax dhintay oo kale biyahaas ayaa korkooda lagu shubaa fayanbutuuna way soo dhalanayaan yacni waa soo noolaanayaan kamaa tanbutu alxibbatu sida xabadka mirka ah uu u soo dhasho fii xamiili sayli biyaha daadka ah dhexdooda uga soo dhasho webiga ama toga markii biyo uu qaado dhinacyada geedo yaryaraa ka soo baxa geedahaas yaryarka ahna waxyaabaha soo bixina waxaa ka mid ah miro meel fog ay biyuhu ay ka soo qaadeen ayay ku reebayaan webiga ama toga jambigiisa ku reebayaan wuu soo baxaa markaa haddaba mirta haddii ay tahay midda la cuno oo ama masage ay tahay ama galley ay tahay ama digir ay tahay xabba ayaa la dhahaa xaada waa la kordhigaa laakiin xibba waa mir aan la cunin geedaha kale mirtoodu aan la cunin fayanbutuuna marka way soo dhalanayaan way soo noolaanayaan kamaa tanbutu lxibbatu sida mirtu ay usoo dhalato fii xamiili sayli daadka kuwa waxa uu soo qaaday uga soo dhex dhalato ثم يفرغ الله سبحانه وتعالى إلهي مركا وحو دمينا من القضاء كلا حكمنت بين العباد الدومد الله كلا حكمنا إلهي ودمينا وكسو فارغا ويبقى رجل dadkii qayb ka mid ahna ahlu janna ay noqdeen dadkii qayb ka mid ah ahlu naar ay noqdeen wayabqaa rajulu nin baa soo haraa bayna aljannati jannada iyo wannaari naarta ayuu u dhexeeyaa wa huwa qofkaasi aakhiru ahli nnaari ahlu naarka waa kan ugu dambeeya dukhuulan xagga gelitaanka aljannata jannada la galo waa qofkii ugu dambeeyey ee intuu naar ka soo baxo jannada geli doona kuwii kale ee asaga ka horreeyey waa horey jannada galeen ahlu naar asaga ka dambeeya oo naarta ka soo baxa ma jiro muqbilan biwajhihi isagoo wejigiisa uu u jeedo qibala naari naarta xaggeeda naarta xaggeeda ayaa wejigiisa u jeedaa fayaquulu ninkaasi wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbiyow ilaahay buu baryaa isrif wajhii rabbiyo wejigayga ka leexi cani naari naarta ilaah rabbiyo wejigayga naarta ka leexi qad qashabanii waxaa i dhibay riixuhaa urkeeda qurmoon ayaa i dhibay qad qashabanii waxaa i dhibay riixuhaa urkeeda qurmoon wa axraqanii waxaana i gubay dakaa'uhaa holaceeda holaceediina wejigu iga diirtay fayaquulu ilaahay wuxuu leeyahay hal casayta ma mudan tahay ma dhici kartaa ma laga yaabaa in fucila daalika arrinkaas haddii la sameeyo bika adiga lagugu sameeyo waxa aad dalbatay haddii laguu sameeyo oo laguu fuliyo an tas'ala inaad weydiisato hayra daalika arrinkaas waxaan ahay arrinkaas haddii laguu fuliyo amaad haddana wax kale weydiisataa amaad baryo kale iyo dalab kale keentaa ibnu aadamow fayaquulu wuxuu leeya laa maya wacizatika cizadaadaan ku dhaartaye sharaftaadan ku dhaartaye fa yucdi allaaha ilaahay wuxuu siinaa addoonkii caza wajal maa shaaa wuxuu doono oo min cahdin ballan ah wa miihaaqin iyo ballan ay dhaari la jirto addoonkiibaa wuxuu bixinaa ballanqaad arrinkaas haddii loo sameeyo inuusan ilaahay wax kale weydiisan doonin alcahdu waa ballanta aysan dhaartu la socon laakiin almiithaaq waa ballan dhaar lagu adkeeyey fa yucdi allaaha ilaahay buu marka wuxuu siinaa addoonkii caza wajalla maa shaaa wixii ilaahay uu doono min cahdin ballan ah wa miithaaqin iyo ballan ay dhaari la socoto fa yasrifu allah wajhahu allah wuxuu ka leexinaa wejigiisa cani naari naarta fa idaa aqbala bihi cala aljannati jannada hadduu ilaahay u jeediyo ra'aa wa ra'aa ayaa u soo qadaray haddana uu arko bahjatahaa jannadii birbirqeeda uu arko sakata wuu aamusaa maa shaaa allahu ilaahay intuu doono an yaskuta inuu aamuso markuu jannada birbirqeeda dhalalaalkeeda uu arko ayuu cabbaar aamusa ila ballantuu galu ogyahay uma qaala haddana wuxuu leeya yaa rabbi rabbiyow qadimnii cinda baabi ljannati jannada albaabkeeda rabbiyow iisii dhaqaaji jannada albaabkeeda ii sii dhaweey qadimnii rabbi ow ii dhaqaaji cinda baabil jannati jannada albaabkeeda ii dhaweey jannada fayaquulu allahu lahu ilaahay baa wuxuu ku leeyahay alaysa miyuusan arrinku ahayn qad acdayta inaad bixiday alcuhuuda ballamo iyo walmawaahiiq iyo ballamo ay dhaari la socoto allaa tas'ala inaadan i weydiisan doonin kayra aladii kunta sa'alta wixii aad hore ii weydiisatay arrin kale inaadan i weydiisanaynin soo igama aadan ballan qaadin fayaquulu wuxuu leey addoonkii yaa rabbi rabbiyow laa akuunu ahaan maayo yacni ha iga dhigin rabbiyow ashqaa khalqika makhluuqaaga ninka ugu nasiibka dar rabbiyow ha iga dhigin makhluuqaaga ninka ugu nasiibka xun rabbiyow ha iga dhigin fayaquulu rabbi wuxuu leeyahay famaa casayta maxaad mudan tahay in ucdita daalika arrinkaas haddii lagu siiyo allaa tas'ala kayrahu kaas waxaan ahayn inaadan weydiisan ma dhici kartaa ma mudan tahay ma laga yaabaa fayaquulu laa wacizatik laa as'alu kayra dalik kaas waxaan ahayn rabbiga ku weydiisan maayo kaa baryi maayo fayucdii rabbahu rabbigiisbuu wuxuu addoonkii siinaa maa shaaa allah wuxuu doona min cahdin wa miithaaq fayuqadimuhu ilaa baabi ljannati jannada albaabkeeda uu ilaahay u dhaqaajinaa faidaa balaqa addoonku hadduu gaaro baabaha jannada albaabkeeda fara'aa oo markaas uu arko zahratahaa ubaxeeda iyo wamaa fiiha jannada waxaa ku dhex jira oo min annadrati oo dhaldhalaal ah iyo wasuruuri farxad ah dadku say u faraxsan yihiin oo u dhaldhalaalayaan iyo geedaha ubaxooda markuu arko fara'aa markuu arko zahrataha ubaxeeda iyo wamaa fiiha jannada waxaa ku dhex jira min annadrati dhaldhalaal iyo wasuruuri farxad ah fayaskutu wuxuu aamusaa maa shaaa allahu inta ilaahay uu doono an yaskuta inuu aamusnaado cabbaar ayuu aamusaa fayaquulu wuxuu le yaa rabbi rabbi adkhilnii ljanna rabbiyow jannada iska keegeli fayaquulu allahu caza wajal ilaahay baa wuxuu le wayxak wayxak marka waa kelimad carabtu ay isticmaalaan liibaane yabna aadam ibna aadamow maa aqdaraka ballanka baxaagu badana ballankabaxyadaadu way badan tahay yaa kaa ballankabax badan alaysa qad acdayta alcahda miyaysan ahayn inaad bixiday ballan iyo walmawaahiiq allaa tas'ala inaadan i weydiisanayn kayra aladii ucdita wixii lagu siiyey waxaan ahayn fayaquulu wuxuu leeyahy yaa rabbi rabbiyow laa tajcalnii ha iga yeelin ashqaa khalqika makhluuqaaga ninka ugu nasiibka daran ha iga dhigin fayadxaku allahu caza wajalla minhu ilaahay baa marka ku qoslaa kayfadeeda laakiin ma naqaano nabiga sala allahu alay slam saasuu yidhi uma ya'danu lahu ilaahay marka wuxuu u idmaa fii dukhuuli ljannati jannada inuu galo ilaahay waa naxariis badan yahay addoonku markuu saas ka baryo ilahay wuxuu leeyahy jannada gal fayaquulu ilaahay marka wuxuu leeyahy tamanna war bal wax tamani qalbigaaga wax alla wixii aada jeceshahay bal ku soo rid qalbigaaga waxa kaa maqan oo dhan qalbigaaga ku soo rid fayatamanaa qofkaas wuu tamaninaa xataa ida inqaacat umniyatuhu wixii uu qalbigiisa soo gelin lahaa oo uu rabay markay dhammaadaan guri sariiro cabitaan cunto geedo meeluu ku raaxaysto wax alla wixii uu rabay oo dhan markuu qalbigii soo geliyo qaala allahu caza wajal ilaahi wuxuu leeyahay zid min kada wa kada war waxaas iyo waxaas ku darso kaasaa kaa maqan kaasaa kaa maqan ilaahi baa xusuusinaa aqbala wuu qaabila yudakiruhu rabbuhu inuu rabbigiis xusuusiyo rabbi baa asaga xusuusinaa waxa ka maqan xataa ida intahad bihi lamaaniyu wixii umniyadiisa ahaa oo qalbigiisa kusoo dhacaya markay dhammaadaan oo waxba aysan ka dhimanayn qaala allahu ilaahi wuxuu leeyahay laka daalika kaas baa kuu sugnaaday kaasaa lagu siiyey iyo wa miluhu macahu kaas in la mid ah oo la jirta intaas iyo laba ujibaarkeed qaado xadiiska marka abu hurayra saasuu ahaa in la siina intaas in la mid ah وعن أبي سعيد أبو سعيد mrk وuxuu yihi إنii سمعت نبgu waxaan مقلay يقول oo dhaha لك ذaلكa arinkaas ba adiga kuu sugnaaday وacaشhرaة أمثاaلihi iyo toban laabkiis intaas iyo toban ujibaarkeed qaado qofkaasi marka waa qofka ugu liita dadka ahlujannaha ah ila dadka ahlujannaha way kala sareeyaane wax allaale wax adduunka maqana qofkaas ma jiraan oo lagu raaxaysto والله أعلم هلكاس كجوعه